بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المثال الثالث عشر مثال كالطبنية سدهات قوله إلهي هذا الكيسي وايه تعالى سريه المثال الثالث عشر مثال كطبني سدهات أو أهل التعطيل شبهان وصوجيديين أهل السنة قوله إلى هذا الكيسي وايه تعالى سريه awalam yarow ma arkin miya ayaga annaa anugu khalaqnaa inaan u abuurnay lahum ayaga mimaa kii xaggiisii aan ugu abuurnay camilad aydiinaa gacmaheena shaqeeyeen camalfaleen ancaaman nimcooley aan u abuurnay ma arkin miya ayaga oo ilahay umuu shukrinayaan miya nicmadaas awalam yarow ma arkin miya bani aadamkii annaa anaga khalaqnaa lahum inaan u abuurnay ayaga mimaa ee inay ku dheefsadaan waay ee inay milkiyaan ay ku dheefsadaan marna lahum linafcihim waay ku dheefsashadoodii ay ku dheefsanayaan waay mimaa kii xaggiisii inaan ugu abuurnay camilad aydiina gacmaheena shaqeeyeen ama camalfaleen waay ancaaman nimcoolay aan u abuurnay ma arkayaan miyayaga aayaddaasi waxay leeyihiin ahlu bidcagi ahlu sunna haddaad tihiin aayaddan waad awisheen daahirkeeda kuma xumbaarin idinkiina waxay dhihi jirteen sifaada le ama kalaamka sidiisiiba in daahirkiisii ayaa lagu soosinayaa kalaamka sidiisii waxaa lagu soosinayaa ijraau nusuusi calaa daahiriha ayaad taqaaneen maantadaani aayaddaani waad ka leexeteene waad awesheen waxaad ku awesheen nimcoolaytaani alla gacmihiisii kuma abuurin ayaad dhahdeen alla ayaa abuuray laakiin gacantiisii kuma abuurine kuluma baashirin aayaddana daahirkeeda waxaa ku ad inuu alla abuuray nimcooliyadaasi gacantiisii ku abuuray idinkan waxaad leedihiin nimcooliytii alla gacantiisii kuma abuurin daahirkii aad khilaafseen ta'wiilkii aad noo diidayseen ayaad ku dhacdeen maantii shabagiia ku jirtaan iska saara saasay leeyihiin ahlu sunnihii way ka jawaabeen jawaabtay kaga jawaabeen waxaa waaye aayaddaani daahirkeedu kama aanu leexinin laakiin daahirkeeda waa sadeehe aayaddaani daahirkeedii xaqiiqadeeda kama aanu leexinin laakiin daahirkeedii xaqiiqadeeda maxay yihiin maxay yihiin waa in la ogaado waaye in la ogaado waaye daahirka in loola jeeda miya inuu allah nimcoolayntan ku abuuray gacantiisii sidii aadam ugu abuuray gacantiisii amase ma ahane sidaas ilaahay inuu nimcoolaytan abuuray oo gacantiisa aan ku abuurin sidii makhluuqaadka kale ku abuuray inuu ku abuuray miya haddaba midka hore baatil way sax ma aha midka dambe ayaa sax ah ilaahay nimcoolaytani gacantiisii kuma abuurin wuxuu ku abuuray wixii makhluuqaadka kale ku abuuray ee ku abuuray ayib mad waa saas waxaana tusinayaa kalaamka carabta way tusinaysaa qur-aanka ku soo degay waxyaabaha ilaahay gacantiisii mubaasharatan ugu abuuray waxaa lagu gudbinayaa bilbaa ba'dan waxay tusinaysaa mubaashara sidii allah uu dhahay aadam abuuritaankiisii asagoo ibliis ku radinayo diididii ama kula hadlaayo diididii asaga ibliis inuu u sujuudo aadam uu diiday maa manacka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya ba'da waxay tusinaysaa mubaashara sharaf ayaa tusinaysaa inay ilaahay ku abuuray aadam sharaf u tahay haddii la yidhaahdo aadam ilaahay gacantiisii kuma waa ku abuuray nimcooleyntiisii nimcooleyntanna gacantiisa ku abuuray la yidhaahdo sharaf dheeri ah oo aadda meeshaasi uga soo baxayso ma jirto inay nimcooleynta iyo aadam ay saman yihiin xagga sharafta ayaa ka dhalanaysa taasna waa baatil idan aayadda daahirkeediiba loolama jeedo sidaad u jeedaan daahirka sida loola jeedo waa sida nusuusta kale lagu qayiday iyo luugadda carabiga tusinayso saasaa la leeyahay musanifkan waa ku jawaabaya waljawaabu hadaba jawaabku waxaa waaye an yuqaala waa in la yidhaahdo maa daahiru haadihi horta tan daahirkeed muxuu yahay taasoo laayati aayadda ah wa xaqiiqatuhaa wamaa xaqiiqatuhaa xaqiiqadeeda maxay tahay aayadda xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo innahaa aayadda surifad waa la leexiyey canhu daahirkii xaqiiqada laga leehiyey ilaa la yidhaahdo horta daahirkeed muxuu yahay daahirka ka leehiseen daahirka waa laga leehiyey dhihitaanka aan la dhihin ka hor horta daahirkeeda iyo xaqiiqadeed muxuu yahay horta taas in isweydiiye way bay hal yuqaalu ma la leeyahay ina daahiraha aayaddan daahirkeed ana allah alle taala sareeye khalaqa waa abuuray alanacaama nimcooleyti biyadihi gacantiisa ku abuuray kamaa sidii khalaqa alla u abuuray aadama aadam biyadihi saas maa la leeyahay aw amase yuqaalu waxaa la odhanayaa ina daahiraha daahira alaayati aayadda daahirkeeda ana allah alla tacaala sareeye khalaqa inuu waa abuuray alanacaama nimcooleyti ayuu abuuray kamaa sidii khalaqa huwa alla u abuuray hayrahaa nimcooleyntaasi keyrkeeda u abuuray lam yakhluq lam yakhluq hiya huwa ilaahay ma abuurin hanim colayti biyadihi kuma abuurin ayaa la dhahayaa labadan tee la dhahayaa tee daahirka ayay tahay xaqiiqad ay tahay laakiin idaafatu lcamali camalka idaafayntiisa ila lyadi yaddi loo idaafeeyo walmuraadu lajeedkana saaxiibuhaa saaxibulyaddi uu yahay macruufun mid la yaqaano waaye fi lugati alcarabiyati carabta lugadeed waa lagu yaqaanaa allatii luuqadaasoo anzala ku soo degay biha ayada alqur'aan alkariim ku soo degay saasaa laga wadaa jawaabta la socota laakiin idaafatu alcamali camalkii idaafayntiisii loo idaafaynaayo ila alyadi gacanta loo idaafaynaayo ayaa laga wadaa walmuraadu ulajeedkana saaxiibuha saaxibulyaddi uu yahay gacanta saaxiibkeed uu yahay gacanta idaafada camalka loo idaafaynaayo oo ulajeedka loola jeedona gacantaas saaxiibkeeda uu yahay macruufun waa mid la yaqaano waaye fi lugati alcarabiyati lugadda carabta dhexdeeda lagu yaqaanaahe allatii taasoo nazala kusoo degay biha ida alqur'aan kusoo degay alkariimu kariim wanaagsan saas maa laga wadaa ayadoo gacanta camalka loo idaafeeyey laakiin xaqiiq ahaan camalka gacanta saaxiibkeeda sameeyey gacanta hadda waa loo idaafeeyey ayadan laakiin xaqiiq ahaan yaa sameeyey allah gacanta qofkii hee ku sifaysanaa hee saaxiibkeeda ahaa ayaa sameeyey taas lagu daribi quraan kusoo degay waa la yaqaanahe amba saasaa laga wadaa midaalka dambe la socota see laga wadaa waay waa tan haddaba ama alqowlu lawal horta qowlka hore oo ah ina daahiraha ana allaha tacaala khalaqa alancaama biyadihi kama khalaqa aadama biyadihi taas qowlkaasii hore saasaa loola jeeda markii la yidhaahdo falaysa huwa daahiru lafdi liwajhayni daahirka hadalka saas loolama jeedo laba waj dartiis falay ama alqowlu qowlka qowlkaas waa lawalu hore falaysa huwa qowlkaasi ma aha daahiran lafdi lafdiga daahirkiis ma aha lafdiga daahirkiis saas loo lama jeedo oo ilaahay inuu abuuray nimcoolaytan gacantiis ku abuuray sidii aadam gacantiis ugu abuuray lagama wado maxaad diida liwajhayni waay laba wej dartiis laba wej dartoodii waay kow axaduhumaa labada wej midkooda waxaa waaye ana alafda lafdigaani ana lafda lafdiga dhe laa yaqtadii huwa ma keensanayo lafdigaasi hi macnahaas ma keensanayo daahirkaas ma keensanayo hi daahirkaas ma keensanayo maxaa dhacay bimuqtada lisaani lisaanka hee keensashadiisii darteed alcarabiyi carabi loo nisbeeyey alladii lisaankaasoo nazala bihi ku soo degay alqur'aan waayo af waayo luuqada laga wadaa lisaankan ma keensanayo waay in macnahaasi daahirkiisii lafdigan loola jeedo waxaa diidaayaba hee lisaanka ama luuqadda carabiga oo qur'aanka ku soo degay ayaa diidaysaba daahirkaasi in lagu himbaaroba in daahirkaas aan keensanaynin ee luqada qur-aanka badiidaysa waay luqada carabiga qur-aanka kusoo degay badiidaysa alaa taraa miyaadan arkaynin niyahow ilaa qowli ilaahay hadalkiisii tacaala sareeye wamaa asaabakum wixii idin asiibo idin xeleelo idinku dhaco min musiibatin musiiba ah fabimaa kasabat aydiikum ma ku dhacaya idinkugu dhacaya waay. fabimaakii sababtiisa idinku ku dhacaya kasabad kasbatay aydiikum gacmihiin waay. wixii gacmihiin kasbadeen darteeda ayaa idinkugu dhacayaan musiibo idinkuma dhacdo sideedaba ilaa haddii idinku dhacdaba demba oo gacmihiin aad ku samayseen dartiisii ayaa idinkugu dhacaysaa marka aayaddaani dembiga qofka ku dhacayo dembi kasta qofka sameey gacmaha kelima ka samayna ya maya maxaa laga wadaa mid saaxibul yaddiya laga wadaa soo maa saaxibul yaddi oo dhan waxay sameeyeen laga wadaa macasi kasta qofkan sameeye ama ha ka sameeyo gacanta ama ha ka sameeyo afka arabka ama ha ka sameeyo hindhaha ama ha ka sameeyo dhegaha ama ha ka sameeyo lugaha kulli waa laga samaynaya dembi soo maa idan waxyaabaha musiibada dhacayso oo dadka ku dhacayso wixii gacanta ku sameeyeen keliya waaye laakiin meelaha kale dembiga ka sameeyaan hee waxba ma asiibayso dembigooda looma casiibaya ka dhalanaysa saas ma baatil soo maa gacmaha dun waa layskii dalaaqay maxaa laga wadaa min iraadati lkulli min iraadati l- min min itlaaq aljuzi wa iraadati lkulli waaye qofkii o dhana laga wadaa Eh, min itlaaq aljuzi qeyb ka mida insaankiyaa la sheegay laakiin waa iraadat lkulli insaankii oo dhan waxay sameeyeen waa marka meeshii rabaa ka sameeyee haye marka waxay la mid tahay aayaddaani tii hadda oo lasoo sheegay soo marnay awalam yaroo annaa khalaqnaa lahum mima camilat aydiina ancaaman waay gacmaha waa la idlaaqay lagu idlaaqay mooyaane hee alla ayaa abuuray waay laakiin gacanta ku abuuray kama dhalanayso waay sida aayaddaaniba waxyaabaha qofka ku- ku dhaceen gacanta keligeeda inuu ay ku koo- ku koobnaadaan aan ahayn oo naftiisa dhan soo galayso waay iwa qowlihi ilaahay hadalkiisii miyaad arkaynin ma arkaysi ma ilahay hadalkiisii waay dahara alfasaadu fasaad ayaa soo muuqday fi lbari barigii bannaanka dhexdiisa ku soo muuqday iyo walbaxri badaba labadaba fasaadaa ku soo muuqday maxaa dhacay sabab bimaa bisababi maa kii sababtiis wa kasabad aydi nnaasi dadka gacmahooda ay kasbadeen aydi nnaasi marka wixii ga- qofka gacantiisii ku kasbaday keligeeda miyaad ba- bariga iyo badda dhammaan hee fasaadkeeda ku soo muuqday ama wax al- dembi kasta oo isaga sameeyey waay maysir baa ka sameeyee farjiga ka sameeyee gacmaha ka sameeyee balkan ugu sharti badan hee qofka wax naarta iyo dembiga ugu dhacayo laba waayo labadaas maxay nabiga sheegay nebiga arabka iyo gacmaha ma sheegay kuma ma jiraanba idan gacmaha keligeed ma aha marka maxaa laga wadaa qofku sameeyey waay dartiis dembi ah maxaa ilaahay u soo daahiriyahe liyudiiqahum ilaahay si u dhadhansiiyo u dareensiiyo bacda aladii kii qaar ka mid ah camiluu amalfaleen lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu si u soo laabtaan ee ilaahay xaggiisa ugu soo laabtaan dunuubtaasi ugu soo noqdaan ya sidaas wey qaabkaasi looga kor yeelo marka iwa qowli ilaah hadalkiisii miyaadan u arkaynin dalika arinkaas niyahow xaasilun waay oo amee soo xasilay muxuu ku soo hasalahe bimaa qadamad aydiikum waay bimaa kii sababtiisii oo qadamad aydiikum gacmihiini horumariyeen oo horey u sameeyeen waay gacmihiini wax idinka samaysanan markii idinka wax xun aad samaysanaya hadda kidib kadib waxaa imaanaya musiibada soo maha qadamad aydiikum waa la yidhahday gacmihiin gacma maa laga wadaa marka waxaa loola jeedaa qofkii dhanna laga wadaa faina almuraada ulajeedka maakii waaye kasaba kasabay humaaga alinsaanu insaanka nafsuhu nafsidii kasabay ayadahan dhan saasa laga wadaa iwama wixii way qadama insaanka horumariyay hu maaga waay wain camilahu haba ha sameeye bikayri yadihi gacantiisa keyrkeeda ha ku sameeye ma ee bikhilaafi ma kii khilaaf ka duwan waay ayib bikhilaafi maa kii khilaafkiisii idaa qaala qofka markii uu yidhaahdo camiltu waan sameeyey hu camalkaana sameeyey biyadii gacantay ayaan ku sameeyey markii la yidhaahdo waa ka duwan tahay sida hadda lasoo sheegay kamaa sida fii qowli ilahi qowlkiisa ku sugan sacaala sareeye fawaylun cadaab ayaa u sugnaaday liladiina kuwii yaktubuuna qoraayay alkitaaba kitaab biaydiihim gacmahoodii biaydiihim bacdan maxay tusinaysaa mubaashara waay afkoodu ma ka qoreen lugtoodiina maya maxaa lagu qoray gacanta waay waa ku caddahay tan soo maa sidaasi waay biaydiihim gacmoodii oo ku qoreen ayaa cadaab u sugnaaday uma kadib yaquuluuna ay dhahayeen haadaa kan min cindi illaahi waay been abuurka la dan ilahay hagtiisa ku ahaaday fainahu yadullu fainahu shani a yadullu wuxuu tusinayaa calaa mubaasharati shayi shayga la mubaasharatiisii bilyadi gacanta lagula mubaashiray ayay tusinaysaa taas waa ka duwantay marka tii hore waa la kala labo siyaaqa carabiga hee tarkiibul kalaamka ayaaba kala duwan sooma horta weji koowaad waa kaas wixii qofka gacantiis almubaasharatan lagu sheegin hee waa kasbaday dembi ama waa sameey la yidhaahdo gacan aan lagu sheegin ama gacan lagu sheegay mubaasharatan aysan tusinaynin saaxibulgayadi ayaa loola jeedaa wixii bilyadi ba'a lagula xidhiiriyana hee bilyadi gacanteeda loola jeedaa sidaas athani midka labaad annahu shania low kaana almuraadu ulajeedka haddii ahaan lahaa ana allaha alla tacaala sareeya khalaqa inuu abuuray haadihi tan ala nacaama nimcooleyntana nimcooleyta biyadihi gacantiisii hee midka abuuray haddii ulajeedka ahaan lahaa lakaana lafdu laayati aayadda lafdigeeda wuxuu ahaan lahaa khalaqnaa lahum biaydiina ancaaman ayaa la dhihi lahaa biaydiina la keeni lahaa camilat aydiina lama dhihi lama dhahi lahayn lama dhihi lahayn laakin waxaa la dhihi lahaa biaydiina mubaashara si u tusiiso darteeda saasaa la dhihi lahaa kamaa sidii qaala allahu ilahi yidhahday tacaala sare fii aadama aadam dhexdiisii shaanigiis ku dhahay maa manacaka anta sujuuda limaa khalaqtu yadaya ma dhihin muxuu dhahay be waay mubaashara waay gacantiis ayaa la galay ba allah tabaaraka wataala aadam abuurkiisii waay gacantiisii baba ku abuuray maxaa tusinaysaa bacda sideeda bilugat alcali waxay faa'idaynaysaa mubaashara waay bacda lagu gudbiyo mubaashara waay lianna alqur'aana qur'aanka nazala waa soo degay bilbayaani caddaymo darteeda la soo degay laa bitacmiyati indhatirid lama soo degin qur'aanka waay qur'aanka indhatirid lama soo degine bayaana la soo degay maxaa tusinaya in bayaan la soo degay liqowli ilahi hadalkiisii tacaala sareeye wanazalnaa waan soo dadejinay qur'aanka calayka dushaadi nimi wanazalnaa waxaan soo dadejinay calayka dushaadi alkitaaba way tibyaanan cadeyma darteeda likulli shayin la caddaynayo waidaa dahara marka haddii soo muuqday butlaanu lqowli qowlkii baatilnimadiisii qowlkii alawali hore tacayana waxaa caynoomay an yakuuna sawaabu sida saxdaa inay noqoto huwa alqowl thaanii qowlka labaad oo ah hee in loola jeedo allah waa abuuray nimcooleyntaasi laakiin kuma abuurin gacantiisii waay isagaa sheegayo wa huwa qowlka labaad waxaa waaya ana daahira lafdi lafdiga daahirkiisu waxaa waaya ana allaha alla tacaala sareeya khalaqa waa abuuray alancaama nimcooleyta horta allah ayaa abuuray cid kale ma abuurin kamaa sidii ayuu u abuuray khalaqa ilaahay u abuuray hayrahaa nimcooleynta keyrkeeda u abuuray walam yakhluq ilaahay ma abu kuma abuurin haa nicmooleyti biyadihi gacantiis kuma abuurin waay waa abuuray laakiin biyadihi kuma abuurin biyadihi kuma abuurin waay laakiin aadam wuxuu ku abuuray allah biyadihi waay sidii aadam biyadihi u abuuray uma abuurin waaye laakiin idaafatu lcamali camalka idaafayntiisa ilalyadi gacanta loo idaafeeyo gacanta xaggeeda loo idaafeeyo ka idaafatihi idaafati camali camalka idaafayntiisa oo kale oo ila nafsi loo idaafeeyey idaafada camalka yadi loo idaafeeyey gacanta loo idaafeeyey waxay lamid tahay ka idaafatihi idaafati alcamali ila nafsi gacanta haddii loo idaafeey waxay lamid tahay nafti iyadoo loo idaafeeyey waay bimuqtada lugati alcarabiya sida keensanayso lugada carabiga waay lugada carabiya sida keensanayso waay haddii adig lugu darib wax baan ka aqoonin waa gaarkeeda waa laleeyahay bikhilaafi maakii khilaafkiisa idaa udiifa haddii loo idaafeeyo ila nafsi nafta loo idaafeeyo wacudiya hee la gudbiyo bilbaai badi ila lyadi lo- lagu gudbiyo waay badana yad lagu gudbiyo waa kala macno laba yeelanaysaa kan hore maxaa waay camalka haddii gacan loo ilaafeeyey muxuu noqonaa asagoo nafta loo ilaafeeyey waa la dhagan yahay naftiisii asaga naftiisa abuuree macnaha marka laakiin kan dambena allu waa abuuray laakiin muxuu ku abuuray biyadihi waa marka ku abuuray waay waayahay fatanabah baraarugniyahu lilfarqi waay farqiga u dhexeeyo labadan shay u baraarug waay maxaa yeelay faina tanbi- tanabbuha baraaruga lilfuruuqi furuuqta loo baraarugo bayna almutashaabihi waxyaabaha is- mutashaabihaati waxyaabaha siibahayaan beenkoodii farqiga u dhexeeya in loo baraarugo min ajwadi anwaaci alcilmi cilmiga noocyaalkiisii kan ugu wanaagsan ayuu ka mid yahay furuuqda fahm waay wa bihi ee farqigaasi ayaa yazuulu ka zuulaya kaiirun in badan oo min alishkaalaati farqigaas aku lagu kala garanaya waxyaabaha ishkaalaadka waxaa lagu kala garanaya farqigaas udhexe in la ogaado baraarugu marka idan qolkoodii marka waa baatil shubhan ma shubhadoodii way burburtay kuwaasi المثال الرابع عشر مثال كفر تونات أو كمدة shubahooyinkii soo jeedinayeen ahlu tacdiil oo ku soo jeedinayeen ahlu sunna waxaa waaye qowluu ilaa hadalkiisii waay tacaala sareeye ina aladiina qoladii oo yubaayicuunaka adiga kuula mubaayacoonayaan oo kuula ballamayaan nebi moxamedow inamaan kale maana yubaayicuuna allaha ilaahay ayaa la baayactimeen yadullaahi ilaahay gacantiisii nin fowqa aydiihim gacmahoodii korkooda ee ahaatay aayaddaas way waxay leeyihiin ahlu sunnaha haddaad tihiin aayaddaani daahirkeeda waad ka awisheen see ugu awisheen aayadda daahirkeeda maxaa waaye dadkii nebi moxamed la baayactamay inuu la baayactameen allah gacantii nebi moxamed lagulama baayactamay waxaa lagula baayactamay gacanta alle aayadda daahirkeeda saas hayso ma saasaa laga fahmay leeyihiin yubaayic ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allaha idanka marka waxaad leedihiin aayaddan daahirkeeda waa ka leehiseene maya ilaa qoladii nebi moxamed la baayactantay ilaahay ayaa la baayactantay oo gacanta geliisay lama dhahaayo ayaad leedihiin hee de marka daahirkii lasu ogaa waa marnay waa waan waan qaadanaynaa aad dhahaysaan nusuusta inay lagu soo siiyo daahirkeedii waad ka khilaafseen saasay leeyihiin shubadaasa soo jeediyeen jawaabteedana waxaa waaye horta aayadda daahirkeeda he ayaa lagu ximbaarayaa marnaba he daahirkeeda saasaa loola jeeda ama saas loolama jeedo maahane waa daahirkeeda lagu ximbaaraya aayaddan qofkii nebi maxamed la baayactamay wuxuu la mid yahay wuxuu la mid yahay eh, wuxuu la baayactamay allah maxaa dhacay nebi maxamed waa mubaliq iyuu ku gaarsiinayaa allah waxay la mid tahay waman yudici rasuula faqad ataaca allah qofkii rasuulka adeeco ilaahay waa adeecay maxaa yeelay waa mubaliq qofkii nebiga la baayactamay ilaahay la baayactamay maxaa yeelay waa mubaliq haggiisa ilahay diinta dadka ka gaarsiinayo ilaahay waa ogolyahay waa ku raaliyahay sidaas way laakiin loolama jeedo ilaahay hee gacantiisa ayaa soo qaaday dadkan gacantooda ayaa soo geliyey waa mubaayacad saasa ku dhacday maa saas waxay noqonaysaa caqiidat alitixaadiya walcululiya maxaa yeelay ilahay makhluuqiiska waa ka sarey gacantiisina ee makhluuqiiska waa ka saraysaa sidaas idan ayada daahirkeedii wayba war waa shubahooda tan aad daciifu tahay والجواب جوابك وعوايا يقال وإن ليراد هذه تنا الآية آياتنا تضمنت هي آية وحي كوب سنيس جملتين لابد جملة وحي كوب أنت هاي لابد جملة أيضا لابد جملة أي طب أي ضمني سنتاي الجملة الأولى جملة كوات قوله إلهي هذا الكيسي واي تعال سري إن الذين قرضوا يبايعونك أذيقوا كل مبايعون يان inamaa in kale ma ahane yubaayicuuna allaha ilaahay ayaa la baayactameen waa jumlo waqad akhada marka laba jumlo loo kala qaadaya waqad akhada salafu salafkiina way qaateen ahlu sunnati ah bidaahirihaa aayadda daahirkeeda qaateen waxaqiiqatuhaa ama waxaqiiqatihaa xaqiiqati alaaya ayay qaateen wahiya aayadda sariixatun way ku caddahay fii anna saxaabata saxaabada radia allaahu canhum allaha ku raali noqdee kaanuu inay ahaayeen yubaayicuuna alnabiya nebiga kuwa lama baayaatimeen yubaayicuuna inay la baayaatimeen annabiya sala allahu alayh wasalama nafsahu taasaa ku cad soo maa asxaabta inay la baayaatimeen nebiga nebiga sal allahu alay wasalama nafsadiisi ay la baayaatimeen kamaa sida fii qowlihi ku sugan tacaala sareeye laqad radia allaahu ilaahay waa ku raali noqday can aladiina qoradii xaggood id waqti ayuu ku raali noqday can lmuminiina sa laqad radia allaahu ilaahay waa ku raali noqday can almuminiina muminiintii xaggooda ay ku raali noqday id waqti ayuu ku raali noqday yubaayicuunaka adiga kuuluma baana yacoonayaan waay xaggee ka kuuluma baa yacoonayaan taxta ashajara aayadda maxaa ku ad marka asxaabta in nebiga alle ay xaqiiqahaan nafsadiisi la mubaayacoodaan taxta ashajara ee ku cadday soo maa idan horta dadka asxaabada qof ayaga la mubaayacoodeen hee waa nebiga way maaha allah soo maha ayadan haddaysan waayahay walaa yumkinu suurtagalna uma aha liaxadin qof an yafhama inuu u fahmo min qowlihi ilaahay hadalkiisii tacaalaa sareeye innamaa yubaayicuuna allaha uu dhahay qof inuu u fahmo annahum asxaabada yubaayicuuna inay la ballantameen allaha alle nafsahu nafsadiisi ay la baayactameen xaqiiqa ahaan qof u fahmaya ma jirto waay suurtagal maaha inuu saas u fahmo walaa an yaddaciya marka aayadda maxaa yeelay aayadda waxaa ku caddahay in nebiga asxaabta qof asxaabta qofka lama baayacoodan uu yahay nebiga aayadda saas ayaa ku cad qof kale saas qaarkeed u fahmi karo aayaddan kuma jirto soo maha jumladaani ma jirto waay walaa yumkinu suurtagal uma liaxadin qofna iyo fahma inuu fahmo min qowli ilahi hadalkiisa tacaala sare inama yubaayicuuna allah uu dhahay annahum ayaga asxaabta yubaayicuuna in la baayactameen allah ee allah allisah waay nafsahu qof u fahmi karo horta saas suurtagal ma aha haddii kale qof ebra waay waxba aan fahmaynin khiaabka walaa an yaddaciya inuu sheegtana suurtagal maa qof anna dalika kaas hee daahiru lafdi lafdiga daahirkiis in saas keensanaya waa inamaa yubaayicuuna allah markii laleeyahay lafdiga daahirkiisi in saas keensanayn qofu ma sheegi karo waa inuu sheego suurtagal ma aha walaa an yaddaciya axad inuu sheegtona suurtagal umaha anna dalika kaas baayactamadaasa daahiru lafdi lafdiga daahirkiisa inuu keensanayo waay maxaa dhahay limunaafaatihi munaafaati lafdi lafdiga anfoomadiis darteed ama limunaafaatihi munaafaati daahir waay daahirkaas anfoomadiis darteed liawali aayati aayad awalkeeda ayaa ku anfoomaya aayad awalkeeda maxay sheegaysaa asxaabta inay la baayacoodeen nebiga waay walwaaqicu sida waaqicigaana istixaalatuhu waay inay mustaxiil ay tahay waay inay dadka e gacantooda inay soo qaadaan allah gacantiisa ay geliyaan e mustaxiil waay fii xaqi ilah ilah xaggiisi tacaala sareeye haddii kale waxaa ka dhalanaya allah inuu makhluuqiisi ku dhex jiro daat ahaan ugu dhex jiro taas maa baatil mustaxiil waay wainaman kalemana jacala allaahu ilaahay wuxuu ka dhigay tacaala sareeye mubaayanata rasuuli rasuulka mubaayacata rasuuli dheh rasuulka mubaayacadiisii sala allahu alayh waala alihi wasalama mubaayacatan ayuu ka dhigay mubaayacadaasoo lahu alla u sugnaatay mubaayacada nebiga lala galaayo alla wuxuu ka yeelay mubaayaco oo lala galay asiga waay maxaa dhacay wuxuu leeyahay qad baayaca asaxaabatu sababta maxay tahay marka waa kana qad baayaca asaxaabatu saxaabada way la ballant way la ballameen way la baayactameen cala aljihaadi jihaad dushiisii lianna rasuulka sax liannahu rasuulka rasuuluhu waay liannahu rasuulka rasuuluhu rasuulullaahi waaye rasuul alla soo dirsiday waaye rasuulkiisii waaye haddii rasuulkiisa lalama baayacooday marka waxay ka dhigan tahay asagoo lalama baayacooday waay marka liannahu rasuulka rasuuluhu rasuulkiisii waaye qad baayaca rasuulka waa la baayactamay asaxaabata waay saxaabadii la baayactamay cala aljihaadi ayuu kula baayactamay jihaad dushiisii in lagu jihaado fii sabiili illahi wadada alle tacaala sareeya waay wa mubaayacatu rasuuli rasuulka la baayactamadiisina cala aljihaadi jihaadka lagula baayactamo fii sabiilin wada dhexdeeda lagulama baayactamo wadadaasoo mina fii sabiili man dheh isu qabo fii sabiili man qof wadadiisii dhexdeeda lagula baayactamo arsala man ka soo diray hu rasuulka soo diray wadadiisii lagula baayactamo mubaayacatan waa mub- laba- la baayactamid waaye liman qof lala baayactamay arsala soo diray manka hu rasuulka soo diray laba- lala baayactamo waaye yaaway allah soo maa maxaa yeelay liannahu rasuulku rasuuluhu rasuulkiisii waaye rasuulkaas oo almuballiqu gaarsiinaayo diinta dadka canhu allah haggiisa gaarsiinayo waaye kamaa sidii anna taacata rasuuli rasuulka daacadiisiiba daacatun liar- liman arsalahu ay u tahay kamaa sida anna daacata rasuuli rasuulka daacadiisiiba daacatun daaci u tahay daacdaasoo liman qof u sugnaatay arsala soo diray manka hu rasuulku soo diray qofkii asaga soo diray haddii la adiico daacdaas yaa adiictan u tahay qofkii soo diray soo maa haddii marka qofkii asaga soo diray hee wadadiisii in kula baayactamo lagula baayactamay waxay ka dhigan tahay qofkii soo diray oo allah ah in lala baayactamay maxaa tusiina taas in lagowli ilahi golshigiisa ala sare man yudici rasuula faqad adaaca allah waa iska caddahay وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفي إضافة مبايعتهم الصحابة مبايعضودي إضافين لإضافية دهدد الرسول رسول كي لبايعتمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله الله لو إضافية tacaala sareeye min tashriifi الnabiyi nebiga sharafadiisii ah sala allahu alayh wala ali wasalama wa ta'yiidihi nebiga hee taageeradiisii ah wa tawkiidi haadihi tan adkaynteedii ah taasoo almubaayacati la adkaynayo wa cidamihaa iyo weyninkeedii ah wa rafci sha'ni اlmubaayiciina kuwa la mubaayaconayo shanigoodii kor u qaadadoodii ah maa ayaa ku sugan waay huwa maagaba daahirun aska cad laa yakfaa aan qarsooma aan qarsoonayn calaa axadin qof aan ku qarsoonayn waay qof kasta og yahay ogaan kara waaye taas waxay tahay jumladii hore aljumlatu thaaniyatu jumlada labaad qowlu ilahi hadalkiisii way tacaala sareeya yadullaahi fowqa aydiihim waaye jumladaan u imaa haddana yadullaahi ilaahay gacantiisii fowqa aydiihim gacmoodii korkooda ayay ahaatay waay wa haadihi tanna aydaa noqoshe calaa daahirihaa daahirkeeda lagu ximbaarayaa iyo xaqiiqatiha tii kale maxaa tii hore maxaa lagu soo ximbaray jumladii hore calaa daahiriha iyo xaqiiqatiha soo maa tan jumladan waxaa lagu ximbaaraya calaa daahiriha iyo xaqiiqatiha xaqiiqi maxaa mar walba loo dabdhiga asaga mar walba xaqiiqi maxaa loo leeyahay majaasa meesha laga saaraya ahlubidagantoodi badan waxay kuleeyihiin ilaahay gacan uu leeyahay xaqiiqatan war xaqiiqatan xagee ka keentana kuleeyahay xaqiiqatan daliil oo keen xaqiiqatan see dhahaynaa ya yadulla ilaahay waxaa loo sugay laba gacmood xaqiiqiyatayni ilahay carshigiisa ka sarey xaqiiqatan odoomiis macood way xaqiiqatan war xaqiiqatan xagee nooga hay- nooga haysaan daliil oo keena leeyahin seen dhahaynaa xaqiiqa inay tahay qur-aanka lagu sheegay ها مجاز وحو كسوا وها اقبليا او جهدي ستن وظاهر تنين بان لبينين كرو صحوي صدر هذا مرك كلام كاسل كيزي وانه تسينا يو حقيقة واي اصل الكلام انه تسينا حقيقة هان واي majaaz majaaza meesha laga bi xaqiiqatan markii leenahay waan diidaynaa majaaz idinkii waxaa soo wadaan majaaz waaye majaaza diidaynaa aan isla-aana loogu dacarab asalka asalka kalaamka muxuu tusinayaa majaaz bia mase xaqiiqa xaqiiqa xaqiiqa saasa u daba joognaa waay oo ku dhayan ogow xaqiiqa lay leedahin idinka xaqiiqa xaqiiqa wax walba xaqiiqa ku baxdeen xaqiiqadan hagga daliil keena ku leeyihin xaqiiqa keenteen xaqiiqadan idaa marka xaqiiqadan iyo daahirkeeda lagu ximbaarayaa oo sida laga fahmay fa ina yaddan laa ilaahay gacantiisii taala saree fowqa aydi lmubaayiciina ma tahay masma aha ilaahay gacantiisii mubaayi kuwaan mubaayiconayo ma ka saraysa mase waa ka sare ama kama saraysa waa ka saraysa sheeka kuma jirto waa cadday taas maxaa dhahay lianna yaddahu yaddallah ilaahay gacantiisii min idaafati idaafadiisa ay ka mid tahay isaga loo idaafeeyey ee min sifaatihi dhes lianna yaddahu ilaahay gacantiisii min sifaatihi sifaatiisa ka mid tahay wa huwa allana subxaana nasahnaaye fowqahum korkood u ahaaday alcarshi arshigiisii ayuu ka sarreeyaa ee gacantiis keligeed meesha intii ka soo tagtay maantay timaaday keligeed maya haddii isaga makhluuqaadka ka sarreeyo gacantiisina e waa ka saraysa waay haddii isaga carsi ka sare gacantiisa hee waa ka saraysa carsig waay marka ida dhibi maaha marka waa daahirkeeda waay maadaama waa ka saraysa fowqa aydihim waa ka saraysaa sa ma aha sida soo socoto inuu gacantiisa markii ayaga nebi lambayo codan asagna gacantiisa ilaahay kor ka saaray maaha maana korkooda ay heday maxaa kora ka saarnayday lagama wado ayaga saasoo fahamsan yihin waxay leeyihin daahirkaas saasoo lama jeeda dhahdeen idinku waa ka lahaysan daahirkii taa wiliseen saasay leeyihin maaha isma diidayso fakaanad yaduhu alla gacantiis waxay ahaatay fowqa aydiihi marka gacmahooda korkooda way ahaatay maxaa dhahay waaba ka sarraysaaba sideedaba asagaaba ka sarray makhluuqiisa gacantiisana waa ka sarraysaa makhluuqiis waay wa hada kan daahiru lafdi waay lafdiga daahirkiisa waa saas iyo wa xaqiiqatu xaqiiqatu lafdi lafdiga xaqiiqadiisa waa saas wa huwa lafdiga ama daahirka litawkiidi kowni mubaayacati nabiy sal slam mubaayacatan lilahi caza wajalla waay wa huwa daahirkana litawkiidi kowni mubaayacati nebiyi nebiga la mubaayacadiisii ahaanshaheedii adkaynteedu ahaaday sala allahu alayh waala ali wasalama mubaayacatan inay tahay lagu adkaynayo lilaahi ilaahay lala galay waay mubaayacadaas tan nebiga lala galay ee lagu sii adkaynaya ina tahay mid lala galay allah caza qaliba wajalla weynaayo walaa yalzamu kama laazimaayo minhaa xaqiiqadaas xaggeeda an takuuna inay ahaato yadullah ilaahay gacantiisu jalla weynaaye wacalaa sareeye mubaasharatun tantin aaway ninkii dhahay ismaaciil ismaaciil araka fi hadi alayaami taأtii mutaأkhiran ma adri ma xaaluk maxaa dhaha tan tin tun horta ma arkaysaa walaa yalzamu kama dhalan kama dhalanaayo minhaa xaqiiqadaas xaggeeda an takuuna inay ahaato yadullaah ilaahay gacantiisu jalla weynaaye wacalaa sareeye mubaashira sara tana maxaa dhahay ya inamaa isinkeed ya takuna he maxay u tahay ya khabarkeeda haye tabi intabi tabi ya ismaaciil mubaasharatan inay tahay liyaydiihim dadkii gacmahood in la mubaashartay ee tahay waay alaa taraa miyaad waan arkaynin annahu shaaniya yuqaalo in la yidhaahdo sideedaba asamaau samada fowqana waa naga saraysaa maca annahaa samada iyadoo mubaayina maca annahaa samada iyadoo mubaayina tantun alaa taraa miyaadan arkaynin iyo annahu shaaniya yuqaalu in la yidhaahdo asamaau samadu fowqanaa korkeena ay ahaatay maca annaha ana samaa samada ayadoo mubaayinah ah ya tana ya tun maxaa ya khabaru na maannahay ayadoo lala qabo mubaayinatun inay tahay mid naga hee socon lana anaga naga socon baciidatun inay tahay mid fog canna xaggeena ka fog haddana waxaa leeyahay korkeeni waaye saas leeyahay samaa fowqanaa waa naga saraysaa ayaa la dhahay korkeeni waaye samada korkeena ay ahaatay korkeena marka ma maga dhalaysaa in mumaasa ay tahay oo kugu dhegan tahay maya way fogtahay ayadoo fogay haddana waxaa leeyahay korkeedii waay korkeeda korkaana ay ahaatay la dhahaya korkeena ay ahaatay haddana kama dhalanayso ilaahay gacantiisa waa ka sareyta markii la yidhahday inay mumaasay tahay dusha ka saaran tahay nebigii ashaabtiisa mubaayacadoodii kama dhalanayso idan فيد الله إلى قانديس عز قريبا وجل وينايا فوق أيدي مبايعين أيو أي أهاتي لرسوله لمبايعون صلى الله عليه وآله وسلم مع مباينته أيضا كسعنتها إلى الله مع مباينات مباينات الله لك سعنتي تعالى سر إلى خلقك سعنها وعلوي كسرنتي تعلم تشهد كسر ولا يمكن سورتك لما لأحد قفنا يفهم إنه فهم أن المراد لجدك بقول الله الكيس يد الله فوق أيديهم لجدوا يد النبي إني تاينة يد الله فوق أيديهم قعدت النبي قوايا ما اللي قرأتنا آيات بديدي سوما كما لهم فهم أيوه يد النبي إني تاينة لكم قفنا مفهم أيوه صلى الله عليه وسلم walaa an yaddaciya inuu sheegani suurtagaluma ana dalika kaasi daahiru lafdi inuu yahay daahirka lafdigan inuu yahay gacanta alleh maahana gacanta nebiga way inuu daahirka laga fahmayo ma sheegi karo qof maxaa yeelay lian allah taala sare adaafa alyadda gacanta wuxuu u idaafeeyey ilaa nafsihi see u idaafeeyey muxuu dhahay yadullah idaafada nabada mid kamid way meed noqotaa laba mid kamid way tashriifiyo tan tashriif miya marka ya ايه اضافه صفه لا موصوف فيها اضافه اعيان ميم اضافه المعاني واي اعيان ميم معاني اعيانا معاني واي سكيلاري واي وصف وحداي لان الله تعالى سري اضافه واضافه اليد قعنت واضافه الى نفسه واضافه ووصفها وصفه الله ها قعنت بأنها قعنت فوق أيديهم من تهي ويد النبي نبي قعنت سنة صلى الله عليه وسلم عند مبايعة صحابة أصابت مركز لما بايعون لم تكن فوق أيديهم قعموا ما كسرين سما بل أنت كسر يدك بداية كان وهو النبي يبسط مد في ذناي ها قعنت إليهم حق الله في ذي قعنت سانة وفي ذي حق الله كتاجي ها مد كسر مركز أنت قبصنا مد أنت قعنت ها والسكو ama saan u dhahay markaas gacantooda inta soo saaren waa ku qabtay waay fayunsiku waa kaase fayunsiku waa qabtay biaydihim gacmooda u qabtay nebiga alayhi salatu salam sida kalmusaafixi lahum asagoo la musaafaxoonaya oo kale saasuu leeyahay dhab waa ku qabtay fayaduhu idan gacantiisii maca aydiihim gacmahooda asxaabta ayay ahaatay laa fowqa aydihim idan marka gacanta alle lama nabiga gacantiisa ayad meesha lagu jeedo lama dhahay maxay tan waa alle gacantiisa iskan isku dhafay wana ka saraysaa wa al mithal al khamis ashar wallahu subhanahu wa ta'ala